bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan mahad gaara iskale ilaahay subxaanahu watacaala mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa saxaafadda aan iskugu yeedhnay anigoo ah guddoomiyaha xisbiga ucud ee dalka ugandha magacayguna yahay khadar maxamed nuur oo ku magac dheer khadar bitijor waxaa shirkan jaraa'idanu maanta si wada jira u qabanay axmed cabdi ibraahim oo ah xubin ka socota xisbi xaakimka kulmiye iyo isla guddoomiyaha jaariyadda dalka ugandha cabdirasaaq maxamed daawud oo isna shirka jaraa'id si wada jiraan noola qaban doona marka ugu horeysa saxaafadda aad iyo aad bay umahadsan tahay waanu kusii socon doonaa maxaa yeelay qodobadan doonina inaanu ka hadlo amba qof waliba maxaa yeelay aragtidiisa iyo fikirkiisa iyo siduu u arko mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waan idin mahadnaqinaa bahda warbaahinta somaliland ee ku sugan dalka ugandha gaar ahaan caasimadiisa kambaala dooda waxay noo furi doonaba waxaan ujeedaa yaanan dood odhanin arrinkan shirka jaraa-id u qabanay axmed cabdi ibraahim baan microfonka horta ku wareejin doonaa noo furi doonaa
kolleyba waxaan filayaa dee waa laga yaabaa in laisku turturo oo la yidhahdo wareena war war meesha kan dee waxaad moodaa in somaliland ay badatay faraaro badan ay yeelatay faraarada tiraha badan dee sidee loo kala raacsiy kolley sida qabaligunba iska yahay oo xisbiyadu wax badanoo dee lasii kala gura maahe waana laygu arkay anigoo dee guddoomiyaha oo cid ahaa imikana waan ka diga rogto horta kulmiyin baan ahay labadaba isugeeyo laakiin labadaba isugeeyo generator baa la yidhahdaa generatorka waxaan filaya waxaynu u naqaanaa waa dabdhaliya dabdhaliyana wuxuu leeyahy saddex weji darabeed oo uu dabka u dhaliyo marka kii kii la noqdaaba waa kii kale generatorkana kolley anaa ka dambeeyo waxaan filaya wax badan oo da laisku sii laisku siisa ma ahee haba la ahaadee dee oo xisbiyadu ay iska badnaadeene kolleyba intaa waxay noo dheeraada dee european badan iyo american iyo canadian iyo australian iyo african iyo dee horta noocyo kaloo kala badan ba waynu nahayo documentkeena marka la arko xisbiyadaaba dhowo saddexe dee lix iyo maxay baaba la kala yahay sida loo kala raacayaana dee kolley waa sidaa muuqato oo aynuna waliba dee nili wareedha sida loo kala raacayana kolley sidaasun bay tahay faraqyo la yareeyayo isku mid la ahaayaaba ee kolleyba saasay tahay caawana bushaaro wanaagsan iyo kulmiye iyo kulanka kambala markaa anigoo idin wada sheegayo aadna u caddaynaya weliba gun iyo baarna idinku wada qeexaya in aan anigu ka ahay bartatan guddoomiyaha kulmiye oo weliba la yidhahdo de kulmiye unity kulmiye unity leadership management institution youth energy xisbiga in sidaa loo soo gaabiya wada ogtihiin oo weliba kaugu dambeeyana egalitarian yahay oo macnaha meesha demucraadiyadda inkastoona ahayn de waa weliba wa wada democrat waa egalitarian aad baan jecelahay inay ufahantaan de walfarkuna waa iska europeanka waa garanaysaano kolleyba dee maraykankuna way ujawaabeen waxay idhahdeen ukas bay idhahdeen groupkii kalena waxay idhahdeen uqab waa laga yaabaa in kolleyba loo jeedo ujeedadu tahay dee magaranaysaa ninka america kasoo jeeda oo maanta dee meelaheenii iyo xabadii iyo rasaastii iyo lugahay go-aantii iyo qaxdii iyo yaacdii ninka ka raystay maanta kambaalo joogo dee listerka ah oo weliba basaborkiina dee gacanta looga dhibay maxaad malayn in badanna lagu lahaa somalilandta lama ogola oo waxa weeye reer galbeedkaan ogolayn mayane reer waxaan ogolayn europeanka mayane waxaan ogolayn australianka oo rag badano markaa dad badanoo reer somaliland waxaan filaya weliba inay aada u ciil baxeeno oo dee anigu aan kamid ahayo maanta dee labadii waysu kay dul saarayn oo kulmiyanimada waxaan filaya weliba inay aada ugu sii haboon tahayo maanta ninkii somaliland sita oo ingiriiskuna dee ugu dhuftay maxaad malanaysaa tenty nine tenty nine ilaa dhalashadii hooyadii sheegtay sixty seven oo kolleyba halkaan ummadda reer de britain aada ugu ammaanayo oonan qaybinayn imika aan leehay de maa irishkeena iyo de magaranaysaa britishkeena iyo welishkeenaba kolleyba waxaan leehay anagu abaal baan idinku hayaa de dhifashadaa noogu dhufateen oo labaatan sano kadib maanta dee aad baan ugu hanweynahoo dad jira inaanu nahay baan aada u jecelahay inay aada u muuqato waa midka labaad xisbiyadu waxaan filaya inay aada uga hadlaan oo de yidhahdaan markaa magaranaysaa xisbiga kulmiyaha wakrimaya cidda hagaajinaysaana baanan garanayne cidda hagaajinaysa baanaan garanayn oo dee weliba ree reer berberaado berigii horena mucaarid nagu ahaa inkastoo aanan aanan aada u jeclaysanayn niman badan oo aan macalimiin u ahaa public administrationka aan markaa macalimiin ugu ahaa inay hadalkaa mucaaridnimada aan maqlaan oo weliba markaan xaafid ahaan u hadlayan leehay reer berberaad markaan leehay ay yaraa taaban karayso oonan uga jeedin kuna cawaraynin oonan xaafid ahaan uga cawaraynin laakiinse haddana kelmadda waan odhanayaa balan ilaaleey waan odhanayaayo kolleyba kulmiyana waa yihiin oo cidna waa yihiin wadanina waa yihiin oo midnaba midnaba dee midnaba dee mid waliba waa xisbigoodi mid waliba waa xisbigoodii herdanka kale ee magaranaysa ama baasaborada iyo ninba janis u helayna xaasnimayga ma ahe weliba waxaan leehay in lainoo kordhiyo a- aamiin baan lehay weliba ilahay inaa inoo soo kordhiyo kuwayna siiyena ha inoo kordhiyaan baan lehay kuwa kale weliba ka maqana waxaan leehay weliba waa waa waa wanaag iyo deeq la helayo alxamdulilah baynu leenahay ilahayna waa inoo kordhiyaa alxamdulilah baynu leenahay ummadiisa iyo dadkiisana waa inoo kordhiyaan canaanta tirada badan oo adee kulmiyaha wax akribayana waxaan umalinaya one nine eight inay yihiin hawlo badan oo aada muhiim u ah berishada iyo dhismahoodii hawlaan la dafiri karin baan umalinaya inay yihiin oo doorashada aanu dhisnay kulmiya aanu ku guulaysanay inuu hogaanka ummadda maanta reer somaliland noqdo hogaanka ummadda reer somaliland uu noqdaa inay ka- ka- arri- hawl qaldan ana- hawl qaldan ma aha baan lehay midda kale oo labaadna waxa weeye jawaabta layna soo siiyey oo ah weliba justice no nation can wall itself or from the world oo goortaynu ka hadalay nili do we deserve discriminate do we deserve discriminate reer somaliland haddaynu nahay iyo haddaan personally anigu shaksiyanba anu leahay dee madaxweyne obama iyo ummadii maraykanaan leahay wantee do we deserve discriminate kuwii kaleba dee baasabaro wada european oo high quality ah oo oo oo- oo wada qaaliya bay dee sitaareen dima anagii unbaa markaa dee somaliland heer caamaamiska ay afarta odaye dee magaranaysaa dee a- afarta odaye dee magaranaysaa cabdiwaraab madaxda u yahay iyo dhowr kale oo dee oo oo oo lamida oo dee geeljira maydhan dee ay madax ka yihiin baa caalamka iyo dunidii miyaanu kaga hadnaa dee oonu xitaa dee faysal leenahay wareedhe intana waa xisbi iyo soobaxa iyo cadceed kuleylka iyo aanu lugeynane raaftilaac magaaladii hargeysa weliba biyo la-aantaan cidina waxba iska weydiinay oo inaad iskaga weydiin kulmiya akhribaya dee kumaa samaynaya kumaa samaynaya oo dee hagaajinaya oo weliba raaw cid waxaan leeyahay dee war waxaana hagaajinaysaan ada leedihiin oo noogu faanaysaanu leedihiin weliba waanu wanaajinaynaa dee maxay too maxay maxay waa midda labada xagga biyaha howlaha biyaha waxaan filayaa inuu madaxweynuhuna si fiican u highlight gareeyay website-kana inay ku taalla ama filaya qabsabaduna inay buuxdo kollaybana ilaa americana waa laga ogyahay one eight five waxaan u malaynaya in constitution keenana in constitution keenana ku jiro one eight five waad iska wada garanaysaana waa tamarta soo saari karta biyo kana soo saari karta dhululbo godeed ama waxa loo yaqaano borholiska dhululbo godeed ama waxa loo yaqaano borholiska oo oo oo oo dherarkoodu yahay weliba saddex boqol iyo konton iyo lix waa marka la isku daro ceelka dherarkiisa iyo tiirada sare oo biyaha hargeysa ay soo maraan laga bilaabo eh, stationka geedeeble ay ilaa hargeysa kusoo gaadhayaan oo weliba xagga pressurekana dee nimanka westernka iyo russia westernka aada u yaqaano weliba maraykankuna aad ba u yaqaanaan ingiriiskuna waa yaqaanaan wal all oo madaha westernkuna aad bay u wada yaqaanaan xitaa ilaa waa laga yaqaanaa eh, inkastoona dee a- ana weli gaadhin australia waa laga yaqaanaa oo kolleyba kolleyba wadamada horumar bay kamid yihiin Eh, markaa ba- mishiinada la yidhahdo groom force-kuna waxaan filaya inay aada ogyihiin iminkana david waa soo rarayo markabkiina waa markabkiina waa saaray weliba waxaan filaya dee madaxweynuhu inuu gacanta bidix weliba ku hayo documentkii oo ka tirinaya oo leeyahay weliba ee hawlaha yara bankiga iga yara dhimanay hawlaha bankiga dad soo ansixisayna ahlan wasahlan kolley abaal badanna waan kuugu hayaa maalintii dee etoobiya oo walaalaha iyo afrikaani ay eriyeenna maalintaana dee waa abaal baan kuugu hayaayo oo dadkani saaqiina dee tagfira iyo balaayidu ay meesha ku cunayso digida ka dhigtay oo magaranaysaa meesha yar dee lagu annagu weliba berigii hore qaxootigidda etoobiyaanka ah si fiican baa loogu shaqeeyo ilaa dawlow baanu geynaynay weliba oo ah, soomaaliya iyo reer galbeedkuba aad baa la isaga kaashaday oo weliba ilaa dawlow baanu geynayno ilaa aan united nationska iyo dawladda etoobiya gacanta ka gelinana maanaan ka hadhinino qaxootiga meel cidla ah mar raba maanaan dhigin midda kale meelaha ugu barwaaqaysan baanu dejino bixin baanu dejinay oo biyaanaanu dejinay oo buurdhu buurdhu baanu dejinay oo ay- ay- buurdhu baanu dejinay oo luuqgan aanu dejinay oo jalalaqsi baanu dejinay oo qoryaal aanu dejinay dhulka ugu barwaaqaysan oo weliba webiyadu maraan oo aadka u tirama aadka aadka ugu qa- aadka qaaliga wabaanu dejino halkaana waan ku yara laagayaayo madaxweyne waxaan ilaa bartaa id- adiguna hala hala seegmaan lahay kubadda shabaga oo kolley ilmaadeernimada iyo isxanaantu meesha waa iska taalla obamana waxaan malaynaya waad la yara raagtay u malaa madaxweynuhu ku yidhi Wa- waad la yara raagtay dee kolleyba nin magaranaysaa la odhan jiray nin la odhan jiray nin la odhan jiray oo yidhi magaranaysaa cali cali dhuux buu yidhi war waxa kan war waxa kan buu yidhi wuxuu yidhi war waxa kan buur maxayga lasoo waray buu yidhi war dadkan aad moodo sidii dhaal duqeed maxaa intaa walba caynkaa dhaah loo rogay faariya bu faariya buureed baan malaynaya ayuu ahaa ninkii yidhi kelmaddaa salaan carabi ah oo london ka jooga baa waxa la yidhi wuxuu odhan wuxuu yidhi baa la yidhi kelmaddaa waa- lacag intaa leeg baan siisan lahaa markaas ilaahay maanta halkan buu taagan yahay oo kelmadda axmed yidhi obama kasoo jawaabay waxaan malay intaasoo bilyan baan maanta siisan lahaa obama wuu qiimeeyo obamana wuu qiimeeyo wuxuu yihi waa two bilyan dayranka soo siiyo kole daa horena rasaas dhinaca uga dhufateen isagoo weliba kun kilomitir kasoo cararay oo is yidhi xaggaa iyo tolkaa u cararo maalintii muqdisho ka- kasoo cararay oo tolkii iyo hooyadiiba iyo iyo iyo iyo hablahoodii iyo walaalaba dee la socda oo meeshii idinku yimi weliba oo dee magaranaysaa tadambana kaga dhufateen oo tirahdeen weliba xagga kalena axmed dee waa kii qur-aankuba sheegay oo magaranaysaa ciise iyo magaranaysaa tawraad iyo buu biliifgaraysan yahay kolley sidaa aaminkii han baa la wada aaminsanaayey oo isagana u raaciseene aadana dee wuu sheegay oo idhi tirigii weliba masaajidka ilaa masjid nuur magaranaysaa wuu sheegay oo kolkii dee anigu maa buluuqulmaraamka ka yaabay layidhi magaranaysaa cadaamada dee nebigun baa xoreynaya dee maca xagga dambe ka sudha ilaahay yaa buu keenaan ugu baan sidii hore de de diinoon iskaga baxay oo beriga aan dee ka raacay oon aan ka raacay berigaas oon dee xagga ayo magaranaysa waxbarashadii xagga ingiriiska xagga ingiriiska aan la leexday marka raawcidi waxaan leehay one nine eight waxaan filayaa hawlaan la iska dee magaranaysa hawl la iska ciyaar karin weyi ilan istafuraanada meesha kuma jirto hawsha kalshaalana sidaa luu soo xaliilay waxa weeye baraagihii iyo wixiiba wax dawladdaa la wareegtay dawladda goortii la wareegtay waxaa laga dhigay zoon ciidan zoon ciidan mar haddii laga dhigayna waa waa waa waa waa waxa stateku leeyahay hanti stateku leeyahay baa laga dhigay markaa hantidii personalkaydii la isku qabsanayay oo la oranayay ma garanaysa ama habar jeclaa la siiyey ama dhulbahantaa la siiyey qabyaaladdu dee ka qabyaaladdu kasoo abqaalmaysay hawshaana in si saxa loo hawshaana in si saxa loo sameeyaan malaynaya wixii kale su-aalaana diyaar baan ahay kun iyo kow hawlood kun iyo kow howlood waxaan filayaa xisbiga kulmiye inaan alla ilaha intaa yara biyaha canaan laynta hawshaasna way socotaa waynaynu wada ognahay waynu wada ognahay weliba waxaan leeyahay madaxweyne zilaaniyo telefoonka kula hadal baan leeyahay dheebina kula hadal waa kuu banaan tahay waa kuu mubaax white house-kana la hadal baan leeyahay one eight five kilowatt baad dalbanaysaa one eight five kilowatt groom vosa waxaan filayaa saddex midh hadduu dalbaday imika saddex midh oo emergency lacagna uu hayaa waxba madaxweyne zilaaniyo lacag la-aan iyo waxba lajeclada baashana jeebka sidaa ugu gurayso iska daabaan kulahay baasha aakhirana way ku sugaysaa dadka wuxu qabo sidaad horeba u sheegtay oon marag ugu ahay weliba markaad xitaa wed
okay salaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل هذا يمكن واحد لو ريجون برمينا يا قدومية حسب قواعد أدر خيواندا ولا الخي أحمدات بو ما سي هاي أو حبن كسعتم هاي كل مية أنا بدي أدقو واحد اللي هذا الله ما يرهضون أنا وهري واحد الله يرهضه waar maxaa hadhay bal haddaba aniguna aan isku dayo xaaladda waddanka iyo siduu yahay waxaa jirtay in jamhuuriyadda somalilan halgan dheer oo hubaysan lagu xoreeyey hanti fara badan iyo maal fara badan iyo taca fara badan iyo dhalinyaro iyo waayeel iyo dumar iyo caruurna ay u godgoleen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin guushii waynu hellay maxay hayday dalkii dib baynu kusoo noqonay magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa waxaa lagaga dhawaaqay maalintii qarannimada jamhuuriyadda somalilan sideed iyo tobankii may kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii halkaasay iskugu yimaadeen dhammaan beelaha jamhuuriyadda somalilan axda qarameedna ay ku dhigteen axda qarameedkii waxaa maxayday soo tamantaabiye oo soo waday madaxweynihii somalilan ee u horreeyey cabdiraxmaan tuur allah yarxam araaximiin oo meel fiican soo gaadhsiiyey oo qodobka ku duugay maxay day in maxay day somaliland gooni goosadkeeda dib ula soo noqoto waa uga mahadnaqaynaa meel fiican buu soo gaadhsiiyey waxaa la wareegay maxamed xaaji ibraahim cigaal oo isaguna suurto geliyey beelihii inuu hubka dhigis ku sameeyo inuu maxay hayday dib u qaramayn uu sameeyo waxyaabo fara badan buu isna soo qabtay allah iraxmaan raaximiin waxaa intaa inoogu xigay daahir yaala ka ahin oo aynu ognahay inuu dalkan doorashooyin daba jooga dimuqraadiyad hanaanka maxay hiday xisbiyada ay ku tartamaan uu darajo fiican isna soo gaadhay sida runtii si sharafaan uu kaga tegay iyadana waxaan leenahay weli waa madax madaxu waa madaxun haddaba waxa dhacday in tartan lasoo galay xilligii maxay hiday uu daahir yaala kaayeen xukuumadda maxay hiday madaxweynaha ka ahaa waxyaabo fara badan baa lagu dhaliili jiray siib ahaanba xisbiga kulmiye wuxuu ku dhaliili jiray xukuumaddu way cagajugleynesaa dadkii waa iska xidhxidhaysaa saxaafadii maxay hayday waa la cunaqabateynayaa dadkii haldoorka ay wax sheegay waa la xidhxidhayaa maxay hayday dekadii berbere maxay hayday kharashi yaraa waa iska soo baxay madaxtooyadu gelayaa xeerarkii shuruucii baarlamaanka waa lagu ciyaaray qodobadii dastuurka waa lagu ciyaaray impeachmentii madaxweynaha lasoo saaro mudaharaad salmiyaha lasoo saaro dema axmed maxamuud jiiraayo maanta madaxweynaheena ayaaba kow ka ahaa mudahaaradadii salmiga ahaa ee maxay day shalay toole ka xisbi ahaan u ceed ahaan aanu aaminsanayn in maxay day axmed maxamuud siiraayo oo kulmiyo hogaaminaya oo horkacaya in xabad lala dhaco in dadweynaha rasaas lala dhaco in la yidhaaha mudaharaadina wuxuu ahaa baan umalaynayaa mudane axmed maxamuud siiraayo guddoomiyihii xisbiga ee u qaylada badnaa ee u maxay hayday fiintu inay ka taagnin ee t v-ga habeen walba ka hadlayey ee meel walba ka hadlayey ee dalkii waa baaba shuruucdii waa la jebiyey saxaafadii meel baa lagaga dhacay inta weynu soo ogi kulmiya wuxuu soo bandhigay maxay hayday buug cagaar ah oo ay ku qorantay jannadii baa bartan soo socota saxaafiyiinta lama xidhi doono hay-adaha sharci darintu way madax banaanaan doonaan garsoorku wuu madax banaanaan doonaa saxaafaddu way madax bannaanaan doontaa intii ma jirtaaba isweydiin mudan marka caqliga saliimka iyo maskaxda saafiga lagu hadlo waar haddii aan la iska indhatirayn oo runta la isku sheegayo waxaa jira intii maxay hayday kulmiya uu ka cabaadayey iyo intii maxay hayday mudaharada uu kasoo qeyb gelayey iyo intii uu lahaa saxaafad yaan la xidhin iyo intii uu lahaa maxkamaddu maxay hayday ma madax banaana iyo intii uu lahaa baarlamaan baa wax wada maanta intiiba isagaa ku kacaya cid alla yaalay cid qarin kartaana ma jirto waa xaalad dhaba oo waddanku ku sugan yahay tusaalayaasheedii iyo daliilkeedii ayaana soo tixi doonaa lamber kow waa midda koobaad ee garsoorka jamhuuriyadda somalilan tan iyo ilaa intii ay la wareegtay xukuumadda axmed maxamuud siiraayo iyo xisbi gawcid ma madax banaana been yaan loo sheegin dadka baarlamaankii waynu ognahay halkay xaaladiisu marayso in wax walba laga ansixisanayo inay xukuumaddu dabada ka wado ilaa up to now haddadan aynu ku jirno waxay kula jirtaa howl ay baarlamaanku xaq u lahaa oo iyada u gaar ahayd oo ay ka mid tahay baarlamaanku isagaa guddiyadiisa u madax banaan isagaa waxyaabuhu kale maxayda dooranaya u madax banaan isla markiiba madaxtooyada fara gashatay waa waxyaabaha dimuquraadiyaddii lagu saqiirinayo intaasoo madaxweyne ay iskaga kala dambeeyeen ee loo codeeyey dalkii dastuurka lahaa shuruucda lahaa in meel lagaga dhaco la farageliyo taasi waa taa waxaa jirtay xisbiga kulbiye iyo xukuumadda axmed maxamuud siiraayo shalay waxay ka cabanaysay asxaabtii mudaharaadkii salmigaha waa la diiday haye waxaa la yidhi meyd maxaa u dambeeyey kaasii sidaa u dambeeyey waxaa jiray maalin dhaweyd oo xisbiga ucid uu maxay haday ku baaqay mudaharaad salmi ah oo ay maxay haday si nabadgelyaa shucuurtooda ay si caalam iyo si maxay haday bulshada reer somaliland ah ay ugu soo bandhigaan iyagoo dhaliilo fara badan oo isdaba jooga soo taxay macquulnaha dadkuna ay ka marakaceen waar dee imaka dadkii waxaaba loo samaystay oo iyana jirtoon meeshay ka marneen ciidan la yidhaah r r u oo ilaa hadda sida inaloo sheegay loo aasaasay cadowga somaliland dibadda kaga imanaya sidii ay wax uga qaban lahayen arrimaha caalamiga haddaba tiima dhacday waa maya arud waxay noqotay mid loogu cagajugleeyo saxaafadda mid loogu cagajugleeyo xisbiyada mucaaridka mid loogu cagajugleeyo dadkii runta sheegay mid maxay haday shuruucdii iyo qawaanintii waddanka meel lagaga dhaco oo loo adeegsado si xun taleex baynu ogey taleex waa halkeeba isweydiintu mudanaysa war taleex waa magaalo kamid ah somaliland waxa maxay hayday soo galay ciidan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xumeenka puntland shacabkii jamhuuriyadda somaliland barta xasuuq baa ka dhacay dagaal baa ka dhacay xukuumaaddeenu a r u-na umay dirin militaryna umay dirin boolisna umay dirin ee waxay intaa u dirtaa oo ay u macaamishaa oo ay u adeegsataa waa sida shacbiga jamhuuriyadda somaliland carjuuqla loo odhanayo saxaafadda lagu xidhayo waxaa jirtay oo maalmihii ugu dambeysay ah in mudaharaado isxiga ay ka dhaceen gobolka togdheer oo dad ku dhinteen dadkaa la leynayay ma ahayn muwaadiniin muwaadiniin bay ahaayeen somalilandna ma ahayn dad meel fog ka yimi ma ahayn dad nabada maxay somaliland ku socda xabad baa lala dhacay war dee mudaharaadku ah salmiga adduunku qabto caalamku qalab buu adeegsadaa waxyaaba uu kaga hortagu adeegsaa sida biyahoo kale rasaasta rabarka laakiinse dadkiin maxay ahayd rasaastii noolnooleeda caadiga ahayd hoos loogu dhigo weliba dad ku dhintaan oo xagga wasiirada qaar maalmaha ragga qaar saxaafadda ka hadlayan qaar baa lahaa dadkaa qaldan waar dadka qaldani waa kuwe horta mid baan sheegayaa oo aan halkan uga faa'idaysanayaa ilaahay u naxariisto intii nagaga dhimatay inta ku dhaawacana ilaahay maxay hiday iyagana maxay sii ha siiya cawilnaq iyo maxay hiday caafimaad sareecana runtii arrinkaa burco ka dhacay oo ahaa sida maxay hiday aynu arkaynay aanba ay runtu ahayd taliyo la bedelay tali taliyo la bedelay in heerkaa la gaadhsiiyo ma ahayn dad inagaga dhintaan laakiinse dadku markay isku soo baxaan mudaharaad la sameeyo de in xabad loogu jawaabo maaha in xabad lala dhaco maaha waa la isqanciya adduunka waxbaa la isweydiiyaa intii midnaba may dhicin aan kasoo gudbo magaalada marsada berbera waxaa ka dhacday iyadana in maxay hayday shirkadii kalluumaysiga oo isla berbera ka furnayd in si xukuumadeed iyo awood xukuumadeed lagu wareejiyo gacanta loogu geliyo shaksiyaad gaar ah taas oo ay shacbiga gobolka saaxil ay arrinka kaga hor yimaadeen mudaharaad talmiid halkaasoo ilaa abtuno aynu hadlayo ay ku xidhan yihiin muwaadiniin soddoneeya waxa la yidhahda waxay galabsadeen raygoodii ay soo bandhigeen oo ay yidhaahdeen waa arrinkaasi gar maaha mooyaane waxa la yidhahda wax kale u xidhan yahay aanay jirin waan cambaaraynana arrinkaa isaga waxaa jira isaguna qodob ah oo isla maanta magaalada hargeysa ee caasimadda jamhuuriyadda somalilan uu ka dhacay mudaharaad salmiye mudaharaadkaasi wuxuu dabada ku hayay caasimadda jamhuuriyadda somalilan sida degmada axmed dhagax oo kale iyo degmada maxamuud haybe oo aanay biyu si fiican u gaadhin ayaa waxa dhacday qodob wasiir xirsi uu baarlamaanka mariyey oo ahaa in cashuurta lagu kordhiyo amba cashuurtii sanadlahayd ee maxay ahayday wadamarista haddaba sharcigaa la ansixiyey baarlamaanka laftoodu ay qeyb ku lahaayeen ayaa keenay maanta inuu dhaawac ka dhaco magaalada hargeysa in dadkii maxay ahayday arid aynu soo tilmaamanay qoladii magaca magaca xumayd ay maxay ahayday dadkii rasaas la dhacday haddaba almuhiim waxaa la garan waayey dadkan wejigii iyo farsamadii muddadaa saddexdaa sano ah qaabkii ay biyo ku heli lahaayeen loogu raadin lahaa saas runtii may dhicin waxaa dhacday in maxay ahaday booyadihii u beebabka ahaa ee dadkan biyaha gaadhsiin jiray ee magaalada intaanay biyuhu gaadhin waraabin jiray cashuurtii saddex laab lagu laba jibaaray taas ayaa keentay horta marka hore ansaxa dadka mudaharaadka biyaan u baahanay un kamuu kicin wuxuu ka kacay war biyihii yaraa ay booyaduhu noo keenayeen booyadihii maadaama xukuumaad ahaan ayadaan waxba nagu tarayn datii aan jeebadeeda lacagta ka tiisanaynay maxaa cashuurtana loogu dallacay xaq bay u leeyihiin inay mudaharaad salmiya ka dhigaan waa waajib xukuumaddu haddii ay biyo iyo farsamo u samayn weyda caasimadii oo maxay ahaday biyo la-aan ah dee sida runtiiyaa booyadihii geenayay in cashuurta ku dallacin hore taasi waa farsamo xumo iyo fikir aada u liita iyo arrin aan laga fiirsan waana waxaan cambaaraynayno ka xisbi ahaan haddaanu nahay xisbiga ucud waxaa jirtay oo shalay toole xisbiga kulmiya markii uu mucaaridka ahaa u diidanaa ayuu maanta ku kacay in maxay hayday matalan oo kale imika waxaa jiray ka xisbi ahaan markaan ka hadlayo xisbiga ucud wuxuu ka galay ama ka qayb galay shir caalami ah oo lagaga qayb gelayay wadamada maxay hayday dimuqraadiyadda qaatay boqol iyo labaatan wadan waa xisbigii ugu horreeyey maxay hayday si dimuqraadiya las invitation loogu soo diro ka guddoomiyuhu nooga qayb galo iyo xubno kaleo maxay yihi guddida fulinta iyo golaha dhexa ah dareenkii aadka u liitay ee runtii ummadda somalilan inta garaadka iyo maskaxda fogle ka yaabiyo waxa ahaa halkaa waxaa ku sugnaa wariyaha khaaska ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo runtii ah shaksi aada iyo aad maxay da umaska xufan oo maxay day muwaadina oo nationalism ah wuu ka firsan waayey isagoo ah maxay day waryihii gaarka ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan haddana guusha ku xisbi ahaanaan soo hoynay ee ah inaan maxay ahaday calankii somalilan iyo astaantii iyo wixii qarannimo aanu lahaan jirnay nala soo hordhigay khudbad maxay ahaday somalilan iyo qadiyadaheeda toos looga hadlay halkaa guddoomiyaha iyo xubnihii la socdayba ay ka jeediyeen danta kulmiyaa ku jirtay danta somalilan baa ku jirtay wax laga bayro amba maxay ahaday laga diiro sida runtii ama ahayn inankii waryiha ahaa somaliland national t v buu u shaqayn jiray warkii buu soo gudbiyey waa la baahiyey waar isla maalintii xigtayba inankii shaqadii baa laga eriyey jaamacaddii uu dhigan jiray ee kharashka laga bixin jiray waa laga eriyey maxaa keenay dareenka noocaas ah sidee baad xisbiga ucid iyo shirka caalamiga ee uu ka qayb galay ee boqol iyo labaatanka wadan ee maxay dahay dimuqraadiga iskugu yimaadaan sideed usoo gudbisa maanta buuggii cagaarnaa ballanqaadyadii beenta ahaa ee xisbiga kulmiya dalka ku qabsaday waa ka dareen hambartaa maraya waana waxaa aad iyo aada u liita waxay ku faani laayeen waa waxay maxay maxayday loo doortay taana horta taasaan ku dhaafaya dareenada kale bulshada jamhuuriyadda somalilan ay la yaabtay waxaa kamid ahaa musharaxa madaxweynaha jamaal cali xuseen aqoon-yahan jamaal cali xuseen ayaa safar ugu kici timay magaalada gabiile oo ah magaaladiisiia oo ah magaalo somalilana oo sharaf iyo qiimaanu hayno haddii aanu nahay xisbiga ucid waxaa lagaga hor istaagay contaroolka war maxaa keenay dareenada noocaasa waxa keenay si aanu jamaal cali xuseen waaqaca jira iyo dareenka jira iyo xaaladda waddanku halkay marayso aanu bulshadiisa jamhuuriyadda somalilan ugu sheegin bartii baa laga soo celiyey runtii wax la yeeli kara maaha wax la aqbali kara maaha dareenka iyo fikradaha ka dambeeya waa dareemi kartaan dawladtii socotay iyo caadadeedun baan anugu magaranaysa arrinkaa aanu ka xisbi ahaan u aragnay waxaa jirtay safarkii uu kusoo noqday guddoomiyuhu oo isla airbortka ay kaga hortageen dhammaan musharaxiinta iyo maxay ahaday golaha dhexe iyo guddida filintu isla airbortka waa laga hor istaagay qolkii v i b dahaa xitaa inuu guddoomiyaha iyo wafdi ay ku qabtaan waa loo diiday dareedana noocaasa ayaa keenay inuu sharcigu maxay ahaday mu- mudaharaado in maxay ahaday doodo rasmiya laga hadlo in maxay ahaday la toosiyo la isi soco dalka jamhuuriyadda somaliland wuxuu kusoo nabad yacaana maalay oo aynu halkaa kusoo gaadhnay in la wada tashado oo maxay ahaday la isdhegaysto oo maxay ahaday wax laisku sheego wax laisku kordhiyo hay-adaha waddanku waxa weeyaan waa hay-ada isle waa hanaankii maxay ahaday dimuqraadiyadda ahaa intaasoo dhadhaar oo isxigtaan ay somaliland wax ku tahay de haddii arrinku yahay laisku joojin maayo oo ana ana ana ana baad dee socoto muuq muuqatee anaa ma shaqaynayso tusaale yarba waxaa soo qabsanayaa maxay ahaydey siyaad barre waxyaabihii aynu kaga hornimi waxaa ka mid ahaa dadkoo la caburiyo iyadoo maxay ahaydey awoodaha dawladda loo adeegsado iyadoo maxay ahaydey cagajuglayn iyo waxyaaba fara badan oo imakaba somaliland ka dhaca oo dhegeystayaasha sharafta leh ee somaliland ay ka warqabaan og yihiinna maxaa keenay inaynu shalay tole ji- fajiimkii siyaad barre aynu maxay ahaydey la dagaalano de waxyaabihii kane maanta malaa waxaan umaynayn in cidnaba laga yeelay haddii kale wixii aanu shari tole u halgamaynay aynu u dagaalamaynay ee wiilkii noogaga dhimanayay ee inanku habartii noogaga dhimanaysay ee mujaahidku noogaga dhimanayay ayaa dee beenaynu ka sheegin waa marka runta la isku sheego been baynu ka sheegin almuhiim hadalku waxba yaanu ila taraarin waxaan halkan ka tacsiyadaynayaa dhammaan muwaadiniintii jamhuuriyadda somaliland oo aan naga dhicin ka xisbi ahaan aanan ogolan inuu dhiligoodu dhulka ku daato hal shaksi oo somaliland oo maanta xabadi nagaga dhacdo nagama go-o daryeel buu naga mudayay sharaf buu naga mudan yahay maamuus buu naga mudan yahay xukuumaadda kulmiye iyo maxay ahayd xukuumaadda maanta dalka haysata haddii ay taa uqurayso waxaan u quuri doona maaha waanan u cambaaraynaynaa inta ku dhimatana waxaanu leenahay faamiliyadii ka baxeen samir iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo waa nasiib darro xukuumaddii aa u codayseen ee majority ku heshay iyo wixii ay maxay ahayd sheegaysay inay ka beenayso unbay noo caddaatay adduunku waa beresha baa layidhi ragow waa beresha baa layidhi waar xisbigii kulmiye waynu baranay wuxuu soo kordhiyey xukuumadda axmed maxamuud siiraay waxay soo kordhisay waynu baranay xaaladda waddanku halkay ku sugantahay waynu baranay waa waxyaabaha keenay inaynu maxay ahayd ku baaqno dood cilmiyeed waa in maxay ahayd halku waddanku marayo arrimaha soomaaliya maxay ahayd war maxaynu ka yeelnaa war arrimihii soomaaliya maxaynu ka yeelnaa caalamka o dhan wuxuu nagu barashargaraynayaa maxay ahayd soomaaliya oo mid ah war somaliland soomaaliya marnaba raaci maysa taa yaan loo weelaysan oo yaan loo talan oo yaan maxay ahayd araarteedii lasii dhigin shacabka jamhuuriyadda somaliland ee xalaashaana waxaan u sheegayaa qadiyadda jamhuuriyadda somaliland iyo maxay ahayd dib loo soo noqoshada idinka idinkaga timi afar siyaasi idinkaga iman ku idin haysta iyo kusoo socotoona wuxuu iib geyn karaya maaha taana taasaan kaga baxay waxaan halkan uga faa'idaysanayaa oo aan xukuumaadda weliba si dareen leh iyo maxay ahayd si nasteexa inuun haddii la ismaqlayo wax dambeeyaan aan usoo jeedinaya war arrinka ugu dambeeyey maanta ka dhacay magaalada hargeysa caasimadda jamhuuriyadda somaliland dee dawladdii idinka horreysay lafteeda casharna ka barataan behe magaalada waa loo qaybin jiray biyaha haddaydan waxba soo kordhinayn maqaacidadii hore fiicneed ee xukuumaddii idinka horreysay ay garatay ayaa xitaa lan waxaa fiican waa la iskaga daydaaya ayay kaga dayan kari weydeen waa nasiib darro waa nasiib darro war darku waa idinkoo kale waa laydinka caqli badan yahay waa laydinka horeeya waa laydinka dambeeya magaaladayna maxay ahayd afar labaatanka saacadood biyaha uqaybisaan behe sidii horeba udhici jirtay maareeyaha wakaalada biyaha waxaan leeyahay waad ku fashilantay xilkaagii runtii maanta waxaad ummadda kula hadasho iyo waxaad la soo hor istaagtaa toona kuma dambeeyaan inay sacsiisyaabay sharafta ku jirtaa adduunka iyo madaxda caalamku markay hogaamin iyo leadershipma ay ku fashilmaan sharaftu waxay ugu jirtaa inay sacsiraan taasi waa taa qodob kalea waxaan ka oranayaa ka xisbi ahaan anigoo ah guddoomiye xisbiga ucid ee dalka uganda baarlamaanka docodacinta lagu hayo ha laga daayo ha laga daayo maxkamadda docodacinta lagu hayo ha laga daayo hay-ad weliba sideeda ha u madax banaanaato ma aha in baarlamaanka loogu tago maxay ahayd waxyaabahay xaqa u lahaayeen oo xubin halkanaa keeniyo xubin kulmiyaa keeniyo xubin kan keeniyo waxyaabahan socda war waddanka anfici maayaane ha loo daayo baarlamaanka shaqadooda oo ha loo daayo baarlamaanka shaqadooda dee haddii kale fulinta waxaan u sheegayaa dee inaan iyadana hawsheeda loo daynayn oo baarlamaanku waa shuruucdii waddanka waa sharci dejintii maamuska xayuun bay iyaguna soo dhigi doonaan haddii shuruucda la dhowri waayo wey haddii la dhowrana waxay way hagaagi doonaan ciidamada e r u taliyaha ciidanka booliska taliyaha militaarka waxaan usoo jeedinayaa waar waxaad direyska u xidhantihin calaamadii iyo taashku idinku taxan yahay iyo waxay wax ku tihiinba waa shacabka jamhuuriyadda somalilan waar ummadiina u tudha u tudha u tudha oo maxay haday waxaan amaawiirta amarka a qaadanaysaan ha noqda amar caqli iyo maskax ku salaysan laakiin haddii awaare dadkiina xabadda hoos ugu dhigtaan labada taliya waxaan usoo jeedinayaa haddii aad jeceshin xabadda ridaan meelo fara badanoo xabadda laga ridaa way jirtaa taleex ba xaaladeeda aragtaan maxaa kaga jawaabaysaan taliyaashii wadanka jamhuuriyadda somalilan baa jirta waa taliyaha militaarka iyo ka booliska taleex baa haday xabad u baahan oo maxay haday soo galeen dad maxay haday xuduuddii kasoo gudbay wax nasiib darraa garaadkii guud ee maxay haday beesha gobolka sool inuu maalin dhawada yidhi waar somalilaney war somalilaney miyaanan somalilan ahayn war waxaa wadankii iyo dalkii dhexdoodii ka socdaa miyaydaan ka warqabin noo soo gurmada buu xitaa dareenkii sheegay waa nasiib darro xukuumadda waxaan leeyahay waar dhegeysta xukuumadda waxaan leeyahay xukuumadda waxaan leeyahay xukuumadda waxaan usoo jeedinayaa ugu dambayn waar dalku haddaad doonaysaan inuu dal noqdo maxay hayday meel baa u baahan meel baa u baahan xaalad military iyo xaalad booliis iyo in ammaankeeda la sugo xuduudiina ka war doona oo mashquulka caasimadda iyo dhinacaan iska daayay shacabka jamhuuriyadda somaliland aada iyo aad ba umahadsantihiin halkan waxaan ka salaamayaa waan uga faa'iidaysanaya dhammaan taageerayaasha xisbiga ucud ee adduunka dacaladiisa guddida fulinta golaha dhexe guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxa xisbiga injineer faysal cali waraabe iyo jamaal cali xuseen vice presidentiga oo aanan marnaba ilaabi doonin cabdirashiid xasan mataar doctor cabdirashiid oo aan leeyahay waan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan ku wareejin doonaa guddoomiyaha jaaliyadda igala wareegi doonaa microfoonka
bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed haddii aan ka hadalno mawduucan ah xaaladda guud ee maanta dalkeenu uu ku sugan yahay xaaladda jirta kolley markasta qarannimada jamhuuriyadda somaliland inla in la wada ilaashadaa aada bay muhiim u tahay macaarid iyo maxaafid in qarannimada la wada ilaashada aada bay muhiim u tahay waxaan beryahan maqlinay kolley dee mudaxaraado fara badan oo dhacdhacayay oo dee dadka ku dhimarayaan marka d dhimashada dadka una tacsideemaya ilaahay inuu dadka naxariista janno ka waraabiyaan taasiyada waan udirayaa ta kale ciidanka waxaan leeyahay inaanay magarasa dadka shacabkaa inaanay rasaaseen waa qodob muhiima taa laftigeedu waan usoo jeedinayaa ciidanka inaanay dadka shacabkaa aanay rasaasta la dhicin mudaxaraadada laftigoodana in magarasa ay noqdaan wax kolley laftigooda ku baysgaraysan oo iminka tan xaaladan iminka hargeysa oo kale tan biyaha oo kale in hawsha biyaha oo kale sidii dee hargeysa maanta ay biyo uheli lahayd maadaama ay tahay caasimadii hargeysa intaa laga shaqeeya iyadoo laftigooda waa mid muhiima oo bulshada iyo dawladduba dadka degan hargeysa caasimada degan iyo dawladduba ay magarasa arrintaa sidii ay u dhameyn lahaayeen laska kaasha lahaa wixii dawlad ku xidhan iyo wixii bulshada ku xidhan bataana si wada jir loo wada qabto aad bay muhiim tahay waxaan kaloo usoo jeedi lahaa hadda waxa muhiimadu ay tahay mar walba in la ilaashado un qarannimada kaa kabacdi marka haddii aan ka hadlo kolley bountiga ugu muhiimsan waa intaa aan ka hadlay un baan umaleerayaa kolley dee xusbiyo macaarida jira laftoodu ka magarasa wixii boontiyadii wixii dhalilaadii sheegaya xukuumadda laftigoodu inay magarasa wax badan ay ka taxadirto laftigeeda oo saxaafaddu ay madax banaanaato oo ay magarasa cadaaladda ay ilaaliso iyada laftigeeda oo waa mid muhiima meesha ku jirta oo mas-uuliyaddii dee ah in in dadka reer somaliland oo dhanna xukuumadda ka dhex muuqdaan oo isbedel badan waa muhiim iyada laftigeedu in gobolada bari aada loo soo dhaweeyey oo isbedel badan la sameeyo xukuumadda iminka jirta ay isbedel badan sameyso taa waa midaan usoo jeedinayo weliba gobolada bari aada magarasa loo soo dhaweeyo in ta kale ee meesha iyadana muhiimka ahi waxa weeyaan in wixii khilaafaacda ee jira lagu dhameeyo sidii nidaamka iyo sharciga ahaa jiray in xisbiyada macaaridka oo kale waxay xaqa u leeyihiin oo kale iyaga laftigooda ee dastuurku siiyey inaan iyaga laftigooda dee laga ay baalmari karin iyaga laftigooduna inay dee magarasa wixii xukuumaddu ay magarasa ay wado magarasa ay sameyso kaasubaa kolley magarasa qodobada ugu muhiimsan ay tahay aan shirka jaraayadaan u qabanay in maslaxaad dalka la wada ilaashado oo qaranka maanta la wada ilaashado waa mid muhiima in maanta sidii ummadan mustaqbalkeeda saddex iyo labaatankaa sano ay soo waday laba iyo labaatankaa sano waanu kii saddex labaatan doban gelina ay soo waday in laga mina dhaliyo oo si ay ku jirto gobonnimo ay ku jirto magaranaysaa aanay qabyaaleed ku jirin munaafaqad iyo wax kale aanay ku jirin oo qarannimada iyo dawladnimaduna waxay qaran magarasa qabiilo qaran ma noqon karo marka waa in magarasa wax badan iyo magarasa ay ummaddu ay iyo dadka shacabkaaba ay helaan xaq bay uleeyihiin in qarannimadoodan sidii loo meel marin lahaa ee tanaasu ee qarankan uu suurtogeli lahaa siduu ku gaari lahaa hadafkiisa mustaqbala ixtiraas taasuna ay ubaahan tahay arrin laga wada tushanayo arrintan kale ee dood cilmiyeedka ee saddex xusbi isku raacin waa arrin aan aada usoo dhaweynayo oo xukuumaddu ay ka faaideysanayso magarasa iyada laftigooda aada faa'ido badan ku jirto dad badan oo dakle aqoon-yahanaa oo dalkan wax jeclo ka qabaan kulle daararahooda iyo fikirkooda ay ku sheegayaan marka waxyaabahaas oo kale a qarannimadana aada kulley u baahan in wax kastaba dee research laga sameeyo markaa kulley inaanay dee magarasa xukuumadduna ku magarasa ma hadalka ugu dambeeyan kusoo gabagabeeya waxa weeyaan inaanay xukuumadduna ku adkeynta faraha badan ee magarasa aadka mata macaaradka ugu yara adkeynasana kadiiso oo macaaradku waa shargii dee birtoola dalka dooniyay madaxka noqdaan kuwan maanta haystana waa madaxdii maanta dalka haysatay marka in ixtiraamku mar walba aanu meeshii ka bixin taasina waa qodob meesha ku jira oo ubaahan nin kastaaba xaq buu uleeyahay inuu maadaama uu yahay inuu gobolku doono uu booqari karo gobolku doono uu fikirkiisa uu kasoo dhaadhicin doono xaq uma le dawladdu inay magarasa gobolada ka hor istaagto dadka musharaxiintaha ee kursiga ay magarasa taana xukuumadda un ku dhalinaya taasoo kala sameyso gobol laydhaha maanta nin musharaxa loo diiday taa waan ku dhalinaya lama gabarayo taa taas lama gabarayo waan ku dhalinaya taa xukuumadda in kole keli axmed silaayena kole waa nin weyno in lala shaqeeya oo nin iska rogcadaayo koley in badan siyaasadda kusoo jiri ya marka in lala shaqeeyana aada iyo aad baan anigu ku soo gunaanadaya hadalka igu dambeeyey wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu